bismillahi raxmaan raxiim mahadsanid badan ku doonaya xildhibaanada sharafta leh waxaa rabnaa inaan guddoon ahaan la qaybsanno howlaha ku saabsan soo xaadirad la'aanta xildhibaanada maqan oo runtii xildhibaanada sida joogtada ah u yimaada fadhiyadu ay aad u dhibsadeen in ay howlahoodii oo dhan iyo wixii ay qabsan lahaayeen iyo waajibaadkii ay gudan lahaayeen ama ha ahaato heer golaha guud ama ha ahaato heer guddi ay fadhiid noqotay maqnaanshiyo xilgudasho la'aan u dhigantay oo dhacday awgeed annagu ka guddoon ahaan golaha iyo xildhibaanada waxaan nahay jaal xubnaannu wada nahay xil baad noo dhiibatay inaanu golahan hogaaminno in aan aad yacni loogu taagsan xildhibaanada ayaana dhaqankeennu ahaa xildhibaanaduna ay ayagu isxil qaamaan oo ay ku dhaqmaan waajibaadkooda xoroosaadka farayo waxa weeye dareen fara badan oo xildhibaanada ka yimid ama guddiga joogtada ha ahaato ama golaha guud ha ahaatee oo ah canaan guddoonku inay ku jilicsan yihiin dhanka anshaxmarinta ayaa aad iyo aad u soo noqnoqotay sidaas aawadeed guddoomiyuhu maadaama ay waajibaadkiisa ka mid tahay kormeeridda shaqada habdhowrayaasha iyo xoghayaasha waxa uu ii xilsaartay in aan habdhowrayaasha iyo xoghayaasha aan ku kormeero hawsha ah hubinta anshaxmarinta xildhibaanada gudan waayo waajibaadkooda waxaad la socotaan xeerroosaadkeennu waa dastuuri dastuurkaa qoraya dhammaan waajibaadka iyo xilalka iyo habmaamuuska iyo waxa weeye xuquuqaha xildhibaanada waxaa lagu dejinayaa xeer hoosaad uu dalahu yeelanayo saas awgeed xeer hoosaadku waa qodob dastuuri ah weeyaan golahaa dejistay guddoomiyaha iyo guddoonkana waajibka saaran waxa weeye inay hubiyaan ku dhaqanka xeer hoosaadka waxaad go'aansateen idinku waxaad go'aansateen qodobada soo socda in lagu anshax mariyo ama loogu digo xildhibaanada gudan waayo waajibaadkooda qodobka ugu horreysa waxa weeye in annagana lagu koontareelo inaanaan xildhibaano badan aanaan siin karaynin fasax saas awgeed waxaad ku soo xadideen soddon xildhibaan ka badan inaanaan fasax siin karin qodobkaas inaan ilaalinaan doonaynaa warbixin rasmigaanna guddoomiyaha u soo diyaarin doonnaa idinkan idinla qaybsan doonnaa inaanu fulinay waajibkaasi in kale iyanaan annagu ku farax tagnay anshax baan ka hadlaynaa inaa naga fadhiisataan waxaan idin xasuusinaynaa xildhibaanka fasax la'aan ama cudurdaar la'aan ka maqnaada fadhiyada saddex maalin shaqo oo isku xiga waxaa la siinayaa digniin wargelin qoraal ah haddaan sii weyno annagaa waajibkayga guda weyniyo haddaan ka ceshayno dhahno hadda xildhibaan konton kun oo qof matala digniin ma sii kartaan hadda xildhibaanada kalaa na qabsanaya saas awgeed waxa weeye qodobkaas siduu yahay baa loo fulinayaa digniin baa horta hore la siinayaa haddii arrinkaasi wax ka bedeli waayo waxa weeye qodobka ka soo xigaa ayaa loo soo gudbayaa oo dhahaya haddii uu xildhibaan fasax la'aan ama cudurdaar la'aan maqnaado muddo gaaraysa faqro cisho shaqo oo xiriir ama falfaal ah hal bil gudaheed waxaa lagu garaafayaa in laga jaro biladiisa guud shan meelood meel bishaas digniin baa horta la siiyey ka bacdina haddii wax ku qaadan waayo jeebkiisaa la taabanayaa haddii intaas dhaafto waxa weeye fikradda xigta ayaa iyadana taabanaysa maqnaanshiyo sabab la-aan ah oo ka badan ku xusan faqrada koobiyotobanaad ee qodobkan waxaa loo gudbinayaa guddoonka baraha si loo hordhigo guddiga anshaxa markaas arrintii waa naga gudbaysaa anshax bay tegaysaa qofkaasi waxaa ku soo baxday xildhigasho la'aan joogto ah saddexdaas qodob oo isku xiga ayaa la fulin doonaa xildhibaanadii maqnaaday fadhiyadii la soo dhaafay sabab la'aan cudurdaar la'aan iyo fasax la'aan waxa weeye xildhibaanka jirada ama xaalada ku haysato dalka dibaddiisa xildhibaan kalaa og waajib weeye inuu usoo sheego wuu haystaa contactkii inuu maamulka usoo sheego inuu habdheerka usoo sheego inuu guddoonka usoo sheego inuu guddigiisa usoo sheego oo ay cudurdaar ka keenaan khasab maaha in warqad iyo laga keeno cudurdaar baa loo samaynayaa xildhibaankii leh cudurdaar waxa weeye qofkii soo cudurdaaran waaye oo fasax soo qaadan waaye oo iska maqnaada waxa weeye marka hore digniin buu lagu leeyahay marka xigtana dulladiisa laga goynayaa shan meelood meel marka kusii xigtana anshax marin baa loo dirayaa waxaad ogsoon tihiin inay jiraan xildhibaano aan kalfadhigan iska daaye doorashadii ka bacdi waa soo xaadirin oo ummadda soomaaliyeed waxa weeye canshuurtii laga qaadayo dino qaata oo waxa weeye ilmihiisa ku korsada waxa weeye arrinkaasi waa xaaraan isaga haddii xaaraan ku ahaan lahaydna annaga inaan ku fiirsano arrinkaasi waxay nagu noqonaysaa gudasho la-aan waajib bay nagu noqonaysaa waxa weeye xildhibaanadu waxay uga duwan yihiin baraha wasiirada iyo hay-adaha kale idinkiina soo doortay waa rabtaa inaan idinkii anshax idin marino idinkaana xilka laga qaadi kara markaa haddaan cabsanaan dhahno kuwan haddaad waxa weeye aada isku farafaraysaan arriga xilkeeda ka qaadaan waxa weeye dhibaataa imanaysa xildhibaanna waxaan rabnaa waa shaqadayadii siday ahayd baan u qabsanaynaa idinkuna inaad nagu qurmaysaan oo aad nagu qarabsiisaan ayaanu doonaynaa xildhibaankii cudurdaar leh ee xanuunsanaya ama xaalad faamili ay dalka dibaddiisa ku haysato xildhibaanka jaalkiisa xildhibaanka guddigiisa xildhibaanka ay meel wada degan yihiin ayaa waajib ka saaran yahay haddii lasoo sheegi waayo annagu waa ku qaadaynaa siduu ahaa sharcigu mar damba dhici mayso inaad nagu canalataan xeeroosaadkii waad fulin weydeen taageeraan idinkaga baahan nahay iyo garab istaag wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu